cabdi cumar nadaara warbaahinta cadaado baled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radiyow cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado baled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo rediyo cadaado garowe
bashir cabdullah cusmaan raadiyo cadaado baledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subaxnimo saakoy kuwada ugu dooroon madaxweyne farmaajo oo la kulmay saraakiisha ciidamada booliska dignin oo diray maraykanka oo faahfaahin ka bixiyo duqeymo lagu diray sarkaal ka tirsan daacish faahfaahimo dheeraad oo ka soo baxaya dil xalay ka dhacay degmada kaaran ee gobolka banaadir al-shabaab oo amara ku soo roga shacabka degmada ceelwaaq iyo maamulka ceelwaaq oo sheegay inay tallaabo ay ka qaadi doonaan cidda u hoggaansanta amarka al-shabaab maamulka hiirshabelle oo eedeyn u jeediya dowladda federaalk soomaaliya xaalad khatara oo soo wajahday ilhaan cumar soomaaliya iyo ruushka oo xiriir cusub biloobay qodobada caalamka warka subax dhegaystayaal asaakii ku maqli doontiin dad badan oo ku dhinta maraykanka iyo cabista shiishada oo laga mamnuucay swidhen iyo sharci cusub oo bilaabanaya
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo talaada taariikhda ay ku aastaysan tahay toban iyo lixda bisha afaraad sanadka laba kun toban iyo sagaalka qodobada maqasheen waa qaar ka mid a warka saakey waxaan la socodsiinaya anigoo amaad nuure axmed sharmaka ayaa soo saaray cumar axmed ibraahim ayaa farsameynaya kusoo dhowaada qodobadii maqashoon oo intaasi ka fidsan madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulan la qaatay saraakiisha booliska dignin oo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa xalay kormeer ku tegay xarumaha booliska soomaaliyeed isagoona kulan gaara la qaatay saraakiisha ciidamada booliska madaxweyne farmaajo ayaa kormeerku kala duwan ku tegay qeybaha uu ka kooban yahay taliska waxauna saraakiisha kala hadlay sidii loo xoojin lahaa wada shaqaynta kala dhexaysa booliska iyo shacabka sida loo xaqiijin lahaa caasimadda amniga taliyo ku-xigeenka ciidamada booliska sakiya xuseen axmed ayaa sheegtay in madaxweyne farmaajo uu kala hadlay saraakiisha ciidanka booliska inay kordhiyaan howlgallada amniga lagu xaqiijinayo taliyo sakiya ayaa sidoo kale sheegtay in madaxweyne farmaajo u degay saraakiisha ciidamada kaga digay xadgudubka shacabka sidoo kalena ay ka dalbaday masuq maasuqa in la yareeyo waagaag dhegaystayaa codkaa dib ayaan ugu soo laaban doonaa maraykanka ayaa faahfaahin ka bixiya duqeyme lagu diray sargaal ka tirsan daacish taliska maraykanka ee qaaradda africa ee loo yaqaano africom ayaa faahfaahin ka bixiya duqeymo dhinaca cirka ee ay ka fuliyeen deegaano ka tirsan gobolka bari kaas oo lala beegsado xubno ka tirsan daacish ee ka howlgala soomaaliya war qoraale oo kasoo baxay taliska maraykanka ee qaaradda africa ayaa lagu sheegay in toban iyo afartii bishan duqeymo dhinaca cirka ee lala beegsaday gaari uu saarnaa hogaamiye ku-xigeenka labaad ee daacish soomaaliya oo ka howlgalay cabdi xakiin dhooqob xilli uu marayeen deegaano ka tirsan gobolka bari islamarkaana weerarkaasi lagu dilay maraykanka ayaa sidoo kale sheegay inuu cabdi xakiin dhooqob uu ahaa sargaal daacish oo ay kasoo soo abaabulo weerarada ka dhaca deegaanada puntland sidoo kalena ka qayb qaata xaalufinta waxyaabaha kheyraadka ee laga helo deegaanada maamulka puntland puntland waa sida hadalka u dhigeen sidoo kale duqeyntaas ayaa maraykanka oo sheegay in lagu burburiyey gaari uu saarnaa cabdi xakiin dhoqob balse aynta balse ay baarayaan baaritaan ay ku samayn doonaan inay dad rayida wax wax ku soo noqdeen duqeymahaasi maraykanka ayaa kordhiya duqeymaha dhinaca cirka oo ka fulinayo soomaaliya kuwaas oo lala beegsanayo xarumaha al-shabaab iyo daacish waxayna toddobaad ka hor madaxweynaha maraykanku uu xaqi oo xaqiijiyey inuu muddo kordhin u samayn doono ciidamada maraykanka ee ka howlgala gudaha soomaaliya maam al-shabaab ayaa amara kusoo roga shacabka degmada ceelwaaq maamulka degmada ceelwaaq ayaa isna sheegay inay tillaabo ay ka qaadi doonaan cidda u hoggaansanta amarka al-shabaab sharmaake maxamed maxamuud ayaa fa- faahfaahinaya
wararka naga soo gaaraya magaalada ceelwaaq ee gobolka gado ayaa waxay sheegayaan in al-shabaab lacaga dheeraada ay kusoo rogeen shacabka magaaladaasi iyadoo arrinta ay si kula looga hadleen maamulka degmada ceelwaaq ee gobolka gado gudoomiye ku-xigeenka degmada ceelwaaq sahal macalin aadan oo waraysi gaara siiyey raadiyo cadaado ayaa sheegay in al-shabaab lacago ay ugu magacdareen sakawaad kusoo rogeen dadka ganacsatada ee ku nool magaalada lacagahan ayuu sheegay in al-shabaab ay kusoo rogeen dhammaan deegaanada hoostaga degmada ceelwaaq taasoo deegaan kasta laga qaadayo lacag dhan laba kun oo doolar cumar waxaa weeye lacagta intaas leeg ayaad bixinaysaan bakhaarka haddaad u dhawaatanaa waaba lagu dilahayaa labaha marun bay ayaga bixiyaan oo maxkamaddooda waxaa weeye amarkaan ma yeeshe maya dil amarkaan ma yeeshe haa soco marka amaradooda waa sidaas soo rogeen waa dhaqaalo ayaga ay qorshaysteen oo ay ku doonayaan dadka shacabka inay maaragtay hajuun iyo handalad ay wax kaga qaadaan yaro arrintaasi tuulooyinka waxay degmada hoos yimaado n waa gartay ma lacaga horle ayay kusoo rogeen ganacsatada deegaanka ceelwaaq waxaa way kusoo rogeen tuulooyinka degmada hoos yimaado tuuladiiba waxay kusoo rogeen laba kun iyo boqol doolar bishii gudoomiyaha ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in amarkaasi al-shabaab kadib magaalada ay kusoo rogeen bandow xilliyada habeenkii kaasoo lagu xaqiijinayo ammaanka guud ee magaalada ceelwaq ee gobolka gado wuxuuna xuseen dhowaan ay bilaabi doonaan howlgalla al-shabaab ay kaga saarayaan deegaanada ay kaga sugayeen gobolka gado ha waxaan waxaa kusoo kordhay waxaa la xirxirtay habeennima waxaa la saartay qufulo waaweyn oo ayaga aysan lahayn dadkii ganacsada aysan lahayn ayaa lagu arkay arrintay aan raafraacnayn ah waxay noqdeen wadooyinkaana iyo nabadiisa ah ayagoo weydiistay lacago gaar waa ayagoo ay ka qaadan jireen oo markaa ay qorshayseen marka sidaa darteed waxaa lagu soo rogay magaalada bandow shaqada xilda way socotaa insha allahu raxmaan inaan annaanka ku xaqiijinaana arrintaas iyaan ku samaynay marka laga soo tago amarada kasoo kala baxay al-shabaab iyo maamulka degmada ceelwaq ee gobolka gado ayaa shacabka qaarkood oo aan la hadalnay waxay sheegeen haatan dhibaato weyn ay haysato islamarkaana amaradaasi uu saameyn weyn ku yeeshay noloshooda
aada buu umahadshanyay sharmaake maamulka hiirshabeelle ayaa eedeymo u jeediya dowladda federaalk soomaaliya cumar axmed ibraahim cumar suxayfe ayaa faahfaahinaya war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada maamulka hirshabeelle ayaa waxaa lagu qaadacay shir looga hadlayay howlaha gargaarka iyo dardargelintooda kaas oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda federaalk soomaaliya laguna qabtay magaalada caasimada ah ee muqdisho shirkaasi waxaa ka qayb galay dhammaan wasaaradaha hay-adaha gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka ee heer dowlad goboleed ah hase yeeshee maamulka hirshabeelle u qaadacay qodobadii ka soo baxay shirkaasi war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada maamulka hirshabelle ayaa lagu eedeeyay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka xukuumadda soomaaliya iyadoo la sheegay in wasaaradda ay deegaanada qaar ee maamulka hirshabelle ay oga eexatay maamul goboleedyada kale kulan ay si wada jir isugu yimaadeen madaxtooyada maamulka hirshabelle wasiir dowlaha wasaaradda maaraynta iyo musiibooyinka maamulka hirshabelle iyo wasiirka madaxtooyada maamulka hirshabelle iyo wasiir dowlaha warfaafinta maamulkaasi ayaa waxay uga hadleen kulankii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee muqdisho ee looga hadlay xaaladda abaareed ee ka jirta dalka iyo sidii loogu gurman lahaa war-saxaafadeedkan ka soo baxay madaxtooyada maamulka hirshabelle ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay wasiir dowlaha madaxtooyada maamul ma- wasiir dowlaha madaxtooyada xukuumadda hirshabelle xildhibaan koronto waxaa ka soo baxay wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee dowladda federaalka ah warburtiyeed lagu sheegay in dhammaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu ay laba ay laba maalmood ku lahaayeen magaalada muqdisho kulan lagu looga kulan looga shaqaynayay fulinta mashruuc ka jawaabidda xilliga dhow ee xaaladda degdega ah dowlad goboleedka hirib sharbeelle waxay uga qayb gashay shirkaas si niyad wanaag ah iyadoo danaynaysa in si cadaalad ah wax loogu qabto dhammaan dadka soomaaliyeed ee abaaraha iyo dhibaatooyinka bani'aadanima saameeyeen waxaan isku daynay in si niyad sami ah u tilmaamno khaladaadka iyo cadaalad darrada ku jira barnaamijka la soo bandhigay wasaaradda gargaarka ee heer fe- federaalkuna isku- iska indhatirtay abaaraha iyo dhibaatooyinka bini'aadanimo waxay saameeyeen dhammaan waddanka oo dhan waxaana loo baahan yahay in si caam ah loo wajaho waxaa nasiib darra ah in wasaaradda gargaarka ee heer federaal soo bandhigtay barnaamijkan ku salaysan xaalad xaaladda dhabta ah ee bini'aadanimo ee waddanka ka jirta iyadoo soo bandhigtay barnaamij lagu takoorayo deegaano qaarkood sababo siyaasadeed iyo cadiifad qabiil darteed haddaba haddaba waxay dowlad goboleedka hirshabeelle caddaynaysaa inaysan la qaadanin go'aamadii ka soo baxay kulankaas iyo arrimaha ku saabsan mashruucaas dhinaca kale maamulka hirshabelle ayaa ugu baaqay deeqbixiyaasha caalamka iyo hay-adaha inay wixii cawaaqib xumo ah ee ka dhasha arrintaasi ay iyagu mas-uul ka yihiin
waxaan ugu baaqaynaa dowladda federaalka ah in aan loo kala eexan ummadda soomaaliyeed meel walbo ay joogto waxaan ugu baaqaynaa deeqbixiyaasha iyo dhammaan hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka inay si mas-uuliyiin ah wixii cawaa- in inay si mas-uul inay mas-uul ka yihiin wixii cawaaqib xumo ah ka yimaada arrintan tixgelinayana mabaa'diida bini'aadanimo ee inaan dhibaato loo kordhin dad awalba taabaalaysan dunad ham principal waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed gaar ahaan reer hirshabelle inay u gargaaraan walaalahood dhibaataysan dhammaan isku tashadaan si loo xalliyo dhibaatooyinka haysta wabilaahi towfiiq si kastaba ma ahan markii ugu horreysay eeday noocan oo kale ah maamulka hirshabelle uu u jeediyo dowladda federaalka soomaaliya waxa ayna marar badan dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqeen inay wax ka qabato dhibaatooyinka ka jira deegaanada maamulka hirshabelle
faahfaahinmo dheeraada ayaa ka soo baxaya dil xalay ka dhacay degmada kaaraan ee gobolka banaadir sharmaake maxamed maxamuud ayaa mar kale faahfaahinaya kooxo bastoolada ku hubaysan ayaa xalay aagaarka saldhigga degmada kaaraan ee gobolka banaadir ku dileen nin la sheegay inuu ka mid ahaa dadka ku nool degmada kaaraan ee gobolka banaadir ninkan oo magaciisa lagu sheegay daashow ayaa xilliga la dilayay waxa uu ku sugnaa meel u dhow shaleema liibaan waxaana goobjoogayaal ay sheegeen dadkii ka dambeeyey dilkiisa ay goobta ka baxsadeen ciidamo ka tirsan booliiska soomaaliya ayaa xalay gaaray halka uu dilku ka dhacay iyagoona goobta ka qaaday meydka qofka la dilay waxaana sidoo kale ciidamadu ay sameeyeen howlgallo baaritaana ah inta badan degmooyinka gobolka banaadir ayaa waxaa ka dhaca dilal qorshaysan oo loo geysanayo askar iyo dad xiriir la leh dowladda iyo shacab intaba waxaana mas-uuliyadda dilalkaasi sheegta inta badan dhaqdhaqaaqa al-shabaab
dowladda soomaaliya ayaa lagu wadaa maanta inay ka qayb gasho shirka shanaad ee dowladaha carabta iyo ruushka oo kaas oo maanta oo talaado ah ka furmaya magaalada moscow ee caasimadda dalka ruushka shirka ayaa waxaa ka qayb galaya wafdi uu hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda xukuumadda federaalka soomaaliya axmed ciise cawad kuwaas oo maalin ka horgaaray magaalada maskey moscow ee dalka ruushka madaaweynaha dalka ruushka ayaa la filayaa inay shirka maanta uu si rasmi u furo waxaana shirkaasi diiradda lagu saari doonaa sida ay ugu wa- u wada shaqayn karaan dowladaha carbeed iyo dowladda ruushka soomaaliya ayaa shirkaasi waxa uu noqonayaa shirkii labaad ay ka qayb galaan waxaana tan iyo kankii ka horreeyay oo ka dhacay sanad dhacay sanadkii laba kun toban iyo toddobadii waddanka isku isku tagga imaaraadka carabka wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya iyo xubnaha ku helinaya wafdiga ka socda dowladda soomaaliya ayaa waxa ay kulamo la qaadan doonaan inta uu socdo kulankani wafiyudda ka kala timi wadamada carbeed iyo sidoo kale madaxda dalka ruushka warka subaxnimo ee raadiyaha cadada ayaad dhegaysanaysiin dhegaystayaal goordha waxaad maqli doontiin akhbaaraadka caalamka balse
xiliyada wararka aad ka dhagaysan karto redio cadaado waa labada subaxnimo akowda duhurnimo labada fiidnimo redio cadaado waa haqabtirka wararka geyigeenna cadaada redio
markan akhbaaraadka caalamka dalka sweden ayaa hadda laga cabaa shiishada ama badeecada taas oo laga furtay xarumo waaweyn oo laga ganacsado oo lagu cabi jiray iyadoona dadka lagu ugu badan ee caba ay yihiin dadka ajaanibta hase yeeshee dowladda ayaa soo saartay sharci cusub dowladda sweden ayaa sharci cusub ee soo saartay dhowaan waxa ay sharcigeeda ku ku dartay in sweden laga mamnuuco goobaha lagu cabo shiishada ama ka ganacsiga keenista waddanka sharciga cusub ee mam- ee mamnuucaya shiishada ayaa bilaabanaya bisha soo socota toddobadeeda ee julaay iyadoona xilligaasi wixii ka dambeeya ay dembi noqon doonta cabista badeecada ama shiishada oo la mid a qaadka ama jaadka laga mamnuucay dalka sweden saameynta ugu badan ee mamnuucidda shiishada waxay wajahaya dadka ajaanibta ee ugu horeeyaan carabta iyo soomaalida kuwaas oo xarumo waaweyn uga furnaa oo lagu cabaa shiishada intaas ayaanu kusoo gabagabanaynaa dhegaystayaal warkii subaxnimo ee raadiyaha cadaado aad kala socoteen warka anigoo mahad ayaan la socodsiinaya sharmaaka ayaa soo saara cumarna wuu farsameynaya dhammaan annagoo isku dumanna waxaan kaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xorweeye